wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed xasan bariise gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad wehli iyo maayirka degmada beledweyne nadar tabax maalin ayaa si wadajir waxay u dhagax dhigeen dhismaha wado laami ah oo sagaal kilomitira taasoo laga dhisayo gudaha magaalada beledweyne waxaana dowlad goboleedka hirshabelle dhismaha wadadan ka taageeraya bangiga adduunka mas-uuliyiintan kala duwan oo ka hadashay dhagaxdhiga wadadan ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay dhismaheeda iyagoo ugu baaqiyay bulshada magaalada beledweyne in ay door ka qaataan dhismaha wadadan gaar ahaanna badqabkeeda waxaa ilaahay mahadiisa maanta inaan noo suurto gashay waqti dheer ka bacdi inaan dhagax dhigno sagaalka kilomitir iyo inta yaroo ku jirto inuu ilaahay noo suurtogeliyo maanta inaan bilowno oo ay maanta wixii ka dambeeyo aysan noqonin wax soo taagan ayaa ilaahay mahaddiisa waxaan aada ugu faraxsanahay in gudoomiyaha gobolka hiiraan wasiirka howlaha guud iyo guryeynta gudoomiya ku-xigeenka heer gobol gudoomiyaha degmada kambaniyaashii dhammaantood diyaar aan u wadanahay in aan shaqadaas wakhtiga dheer aan soo wadnay maanta ay noqoto rasmigii saxda ahay oo maaragta bilowgii ahayd laakiin waxaan rabnaa annaga waqti dheer iyo juhdi dheer iyo xilli adag waxaan ka soo shaqaynay inuu suurto galo maanta howshaan halkaan aan dhammaanteen u wada taaganahay
mashruucan weyn oo magaalada beledweyne wax badan ka bedeli doono oo la yidhahdo mashruuca nagaad oo fulinayso wall bank runtii waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno cid kasta oo kaalin ka geysatay maalmihii adkaay ee lasoo dhaafay iyo maraaxiishii kala duwaneed waxaan rabnaa sidoo kale inaan mahad celinno kambaniyaasha tartamay guulaystay fulina doona haddii alla idmo waxaannu maanta u joognaa inaan daah furno dhismaha saddex waddo oo laga hirgelinayo magaalada beledweyne saddexdaas waddo waxaa ka hirgelinayo mashruuca la yidhaahdo soomaaliya arban resilance oo loo yaqaano nagaad waxaana ku guulaystay oo shaqadaas qabanaya saddex kambani oo kale ah staahil construction iyo bruud construction iyo adeegsan construction marka waxaan leenahay waa maalin weyn oo qiimo badan oo waa cusub oo u bariyay dadka reer beledweyne kaloo rabnaa inaan halkan ugu mahad celiyo maayaradda oo ayadana maxaa layidhahdaa juhdi badan iyo wakhti badan gelisay kana soo shaqaysay maxaa layidhahda b i uda iyo b c udana la shaqaysay annaguna wakiil nooga ahayd magaalada beledweyne oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dowlad goboleedka hirshabelle ahna xarunta gobolka hiiraan ayaa sanadii ugu dambeysay waxa ay si xoogan loo dhisayey kaabayaasheeda adeegyada bulshada sida wadooyinka